aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdilfataax sidaan la soconno magaalada caasimada ee muqdisho waxay martigelisay silsilado weeraro camaliyaad istishaadiye ah oo ay fulisay guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab labada sane iyo xoogaa xasan sheekh maxamuud uu yahay madaxweynaha dowladda federaalkana waxaa magaalada caasimada ee muqdisho ka dhacay camaliyad istishaadiya dhowra waxaan ka xusi karnaa camaliyad ka dhacday villarosa toddobaiylabaatanki novembar labada kun labaiyolabaatanka taasoo si weyn looga maqlay jugteeda magaalada caasimada ee muqdisho khasaare baaxadlan uu ka dhashay waxaa sidoo kale ka mid ah weerarkii ka dhacay ee hotel s y l ee kaasoo dhacay shan iyo labaatankii ee bishii maarso labada kun afar iyo labaatanka waxaana camaliyadan ay ahayd mid xoogan oo geysatay khasaare aada ee u ballaaran sidaan la socnana hotelka s y l wuxuu ku yaalaa kaabiga ee madaxtooyada ee villa soomaaliya ee uu degan yahay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud weerarada sidoo kale dhacay waxaa ka mid a weerarkii hotel xayaat kaasoo dhacay labaatankii agosto labada kun labaiyo labaatanka weerarkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray saraakiisha ee dowladda federaalka waxaa sidoo kale camaliyaadka ka dhacay muqdisho ka mid ah camaliyad istishaadiyaha oo ka dhacday saldhigga ama xarunta jaalasiyaad ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka camaliyadan ayaana dhacday bishii julaay labada kun saddex iyo labaatanka waxaana istishaadi ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku guuleystay inuu bartanka ka istaago ciidan xilligaasi feel ku jiray oo loo diyaarinayay inay ka qayb qaataan dagaalada ka soconaya wilaayaadka islaamiga ee dhex maraya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo helaya taageerada maraykanka khasaare baaxadle ayaana camaliyadaasi ka dhashay waxaana ciidankii isku diyaarinayay inay duulaan soo qaadaan oo gebi ahaanba fashilmay iskudayigooda iyagoo noqday wax dhinta wax dhaawacma iyo in yar oo anfiriirta waxaa sidoo kale camaliyaadka ka dhacay magaalada muqdisho ka mid ah ee camaliyadii istishaadiyada ahayd ee ka dhacday ee daliska ama saldhigga dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada caasimada ee muqdisho tobanka februaayo labada kun afar iyo labaatanka camaliyadan ayaana gallaafatay saraakiishii ugu sareeyey ee dowladda imaaraadka carabta ee ku sugnaa ee magaalada caasimada ee muqdisho tanina waxay keentay in wejigabax uu la kulmo duulaanka imaaraadka ee soomaaliya saraakiisha weerarkan ku dhintay ayaana gacmo madow ku lahaa caalamka islaamka waxaana ay kasoo shaqeeyeen wadamo ay kamid yihiin yemen suudaan iyo soomaaliya halkaasoo ay kusoo dhibaateeyeen muslimiinta bayaan xilligaas kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku sheegtay in camaliyadan ay aargud u ahayd guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya yemen iyo suudaan kuwaasoo la dhiban ee tacadiyaadka ay geysanayso dowladda imaaraadka carabta ee ku daaban ee maraykanka iyo yuhuudda intaba waxaa sidoo kale ee camaliyaadka istishaadiyada ee ka dhacay muqdisho ka mid ah camaliyad istishaadiye ah oo shan iyo tobankii julaay labada kun afar iyo labaatanka ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan meel kaabiga ku haysa ee xarunta sirdoonka dowladda federaalka ee magaalada muqdisho abar khadiijo lagu magacaabo istishaadi ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ku guuleystay inuu gudaha u galo goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ammaanka tobanaan ka mid a ayaana goobta dhimashiya dhaawac ku noqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda intan waa camaliyaadkii ugu muuqday ee istishaadiyada ahaa ee ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho labada sane iyo xoogaaga uu xasan sheekh maxamuud yahay madaxweynaha dowladda federaalka